jamaad waa mahadsan tahay shalay waxaa dhacaysay doorashadii qeybtii ugu dambeysay anaga beesha anigaan ka dhashay shalay waxaa la doortay doorashadooda shalay shalay bay dhacday gabar baana kusoo baxday la yihahda xaawo axmed shalay subaxii markay ahayd baan waxaan anigu gabadhaas baan la shaqeynayay aniga markii lai diiday clearansiga oo la yiri kursiga waxaa loo aasiyey gabar gabar aan aniga aan islahaa markaas waa mateli kartaa positionkaagi oo waa u qalantaa inay xildhibaanad noqoto baan u yeeray gabadhii baa isharaxday shalay ergadii wax dooranaysa baan guriga ugu yeeray subaxii markay ahayd toddobada subaxnimo ergadii baan halkaan kukala ku kala warqaadanay waxaan ku ballanay in gabadhaas la doorto runtii lagula doorto maaragtay ii sheeg inay tahay qof u qalanta positionka markii argadii anaga aan guriga ka baxnay anigoo magaalada maraya oo markaas marka hore askar baa ila socotay askartayda ka tegay baan waxaan aaday xawaalada xawaalada markaan kasoo noqday magaaladan rabay inaan alaab kasoo gato anagoo magaalada dhexdeeda maraya baa square waxaa iga qabtay baabuur uu qori saaran yahay iyo xaajiyada ciidamo ka buuxaan waxay ugu yidhahdeen baabuur kasoo deg waxaan ku yidhi sababtu maxay tahay way khasbeen baabuurka iga iga iga saareen baabuurkooday geliyeen waxay wejiga ii geliyeen maskaraatay wejiga ii geliyeen waa ila carareen muddo aan qiyaasayo inay tahay afartan iyo shan daqiiqo baa kollay laywaday meel ba qol yaraa laygeeyey qolkaasaan waxaa ku jira sagaal saacadood xalay waxaa soo baxay markay ahayd toddobada fiidna waa laiga soo saaray qolkaas ilaa hadeertaan sababtana la ku xiray sababta ku mutaysanay runtii in ciidamadii qaranka oo maaragtay la rabay inay waddanka difaacaan ay annagoo aanan waddanka dambi ka gelin ay runtii noo xireen oo noo qaateen ma garan karo marka shalay arrintaasaa dhacday waa arrin runtii la yaab leh waa arrin dadkao dhan ay isweydiinayaan qof muwaadin ah oo aan dembi gelin oo markii hore loo diiday clearancigii oo hay-adda c i d da ay u diiday clearancigii oo la yiri madaxweynaha yiri yaa la siin clearance oo laga reebay doorashooyinkii anigoo doorashada ka haray oo intaas kambayngareeya markii doorashada layga reebo haddana in xarig laygu sii daro runtii waa wax la yaab leh waana wax aanaan runtii aanaan ka hari doonin ilaa aan ka salgaaro sababta keentay sababto anagu dawlad waxaan u dhishanay inay annagana difaacdo inay canshuurta shacabka ay bixiyaan annaga ay noogu shaqeeyaan shacabka ugu shaqeeyaan ee ma ahan in annaga ciidamadii qaranka iyo madaxtooyadii qof muwaadina oo aan dembi gelin in loo isticmaalo oo runtii lagu abuse gareeyo lagu xiro waxaan qaadan karaa ma ahan cidda ka dambaysana waxaan rabnaa in naloo sheego sababta ay u sameeyeen waya adigu marka waxaad leedahay anigu musharax ma ahayn shalayto lakin gabadha soo baxday baan taageerayay sidaas miya hadalkaagu anigu musharax ma ahayn musharaxnimada waa laiga reebay haddaan dib u noqono waxaa musharax baan ahaa waxaa hadraaca doorashooyinka kamid ah weliba khaasatan puntland inuu qofka clearance kasoo qaato c i d da oo ay yidhaahdaan c i d du dambi ma laha c i d da baa waxay tiri markaan utagnay warqadaa kaa taala madaxweynaha dhigay madaxweynaha wuxuu yihi cabdixabiib doorashada kama qayb geli karo
warqad mi warqad miyog tusan marka warqadii maysa tusin markii dambe warqadna tusa markaan ihaanay aan aan w warqadii weydiisanay waxay yidhaahdeen warqad kuma siinayno laakin madaxweynaha amarkaas la siiyey waya marka maxaad isleedahay maxaad tuunsan tahay ma gabadha aad taageeraysa darteed in lagu xiro baad tuunsan tahay mase waxaad tuunsan tahay sida aad sheegaysay warqaddaa hore loo soo saaray cid kalaa soo saartay in lagu xirayo
warqadaasi markii hore mowqifka laga lahaa waxay ahayd in doorashada laga reebo aniga aan doorashada ka qayb gelin sababta waxaa loogaa haddaan doorashada ka qayb galo inaan aniga xildhibaanada kusoo baxayo halkaas ay guusha igu raacayso marka warqaladaas waxaa meesha loo dhigay in aniga laygu caqabadeeyo markii dambana waa la boobsiiyo kursigii waxaa la yidhi gabdhaa loo asteeyey mar haddii gabdha loo asteeyey anigu waa waa maaragtay waa ka baxay choicekii laygu dooran lahaa markaasaan waxaan keenay gabar annagaan isleenahay runtii iyadaa maaragtay ii sheeg isdifaaci doonta boosiska u qalanta oo ka feeca runtii waxa meesha marayay oo dhan gabadhii markii aan la shaqaynay oo aan ergadii kala shaqaynay waxaa lais yiri maadaama ninkan taageeraha taageeraha taageeraha ugu weyn oo ay haysataa uu ninkan yahay haddii la xiro gabadhaani ma soo baxayso laakiin nasiib xumo qoladii saas fikiraysay waxaa dhacday in in laga adkaaday oo siyaasadii looga adkaaday dhaqaalihii looga adkaaday dadkii ay wateen laga adkaaday ilaa markii dambe ay ay isticmaalaan ciidamo ay isticmaalaan haddii anaga marka military naloo isticmaalo oo weliba si sharci darrana na laku isticmaalo waxaa caddaanaysa in sharcigii la hareer maray oo runtii dowladnimadii iyo kala dambeyntii la hareer maray sidaas waxay tegaysaa de anaguna inaan isdifaacno ciidamo isku difaacno oo runtii sababtoo na kuma kantaroon karo anagu sharciga maanaan jebin sharcigaanu hogaansanahay ilaa uu dembi maanaan gelin puntlandna wax qaf wax fiican aan ka sheegno maahane wax unkumaanaan sheegin waayahay waxaa sheegtay hadiina laku xadgudbay waayahay waxaan anaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan wixii saas noo galay annagana aan jawaab dembiga aan ka bixin waayahay waxaad sheegtay in warqad la geeyey nabadsuguda nabadsuguddana kuu sheegtay in warqadi kaa taallo warqadda yaa soo qoray baa lagu yiri yaase kuu sheegay in warqadaas ay kaa taallo oo aadan doorashada ka qaybgeli karin warqadda waxaa soo qoray baa layidhi madaxweynaha wadanka cabdiweli maxamed calgaas qolada noo sheegtayna waa qolada c i d da warqad clearancega waxaa isla saxiixa qolada c i d da dambi baarista iyo qoladan p i a na la yidhaahdo qolooyinka madaxda u ah labada guddoomiyaa noo sheegay waaya intaas intaas waynu isla garanay markii xildhibaan la dooranayo ama lasoo sharaxayo dabcan xildhibaan kasta beel buu ka soo jeeday beel buuna ka imanayay ismay lahaayeen cuqaal bay lahaayeen beesha iyaga maxaad ogolaansho ka haysatay marka hore inaad doorashada ka qayb gasho tartantid
horta wax yaraan ku noqda habraaca doorashooyinka habraaca doorashooyinka beelaha kursiga loo asteeyey ismadoodu saameynta keliya ay ku yeelan karaan doorashooyinka waxa weeyaan inay kursiga loo asteeyey ergada dooranaysa inay wax ka soo xulaan roolkaas inta roolkoodu waa intaas haba yaraatee wax ay soo gudbiyaan musharaxiin oo musharaxiin ay kala doortaan oo ay ku leeyihiin ma jirto musharaxiinta gudbintooda waxaa iskaleh guddiga doorashooyinka iyo ergooyinka oo dooranaya maaragta qofkii ayaga dookooda markaas oo ay u arkaan inuu uu ka turjumi karo masiirka wadanka marka aniga ninkii isinka i ahaa oo oo beeshayda isinka u ahaa ma ahan beelweynta cumar maxamuud ma ahan beesha cabdi ciise ninkii isinka u ahaa runtii dagaal buu ila galay wuxuu isku dayay processka iga reebo guddi baandeenu sameeyey guddiga wuxuu yihi cabdixabiib ha laga reebo liiska laakiin wuxuu xaq u lahaa ma ahayn isagu saxiixa ma ahan haddii ilaahay ku roon yahay mana according to habraaca doorashooyinka hawshaas ma geli karo saxiixa anaga waxaa noo ah islaan bashiir baa noo ah isaguna wax problem inaan doorashada ka ka qayb galno ma qabin waaya ugu dambeyntii hadda haddii lagu xiray iminkan lagu soo daayay maxaad yeelaysaa ma xag sharci baad aadaysaa maxaad qabanaysaa
marka ugu horeysa horta waxaan rabnaa in la cadeeyo sababtan ay ku xiray yaa ka rabtaa haddii taas marka ay dhici weydo oo sharcigii lagu xadgudbay annagu aan dembi lahayn laku xadgudbay sagaal sano sagaa sagaal sagaal saacadood aan xirayn anagoo aan dembi lahayn haddii marka laga jawaabi waayo oo laisku kaayo tuurtuuro anagu hadda waxaan isleenahay qolada ka dambeysay xiritaankan waa waa madaxtooyada ama waa qoladan p i s la yidhaahdo ama ama waa waa booliiska marka wadanka sharci baa ka jira madaxweyneha xukuma isaga waxaan ka rabnaa jawaab deg dega ciddii na xirtay inuu runtii iyo sababtana oo xiraa sagaan ka rabnaa haddii taas la heli waayo dee annaguna markaas waxa waaye sharciga waa hareer maraynaa wixii aan aan ka badin weyna aan samaynaynaa